بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله تعالى waxa casharkaani waxa uu noqonayaa casharka boqol iyo lixdan iyo lix waxaanu ku sharaxaynaa su-aasha boqol soddon iyo labo waxaanu ku dhex jirnay ruknigii shanaad waxyaalihii soo gudagelayay oo alimaanu bilyowmi alaakhir khaasatan jannada iyo naarta ayuunu ka hadlaynay oo su-aashii ka horreysay adiladii sugaysay inay makhluuq yihiin oo la abuuray oo inoo soo sugay waxaa ku jiray markaa markuu ina yidhi maa macnaa aliimaanu biljanna wannaar ayuu waxau yidhi waxaad rumaynaysaa tasdiiqu ljaazim biannahumaa makhluuqataani abadan waa baqaa'uhumaa inay macnaha baaqi noqonayaan biibqaa'i illaah marka inay makhluuqataana yihiin adiladii uu ka soo hadlay su-aashan marka wuxuu kaga hadlayaa boqol soddon iyo labo inay baaqi noqonayaan oo waxa weye weligood ay jirayaan maxaa u daliila marka su-aashan xogaa way dheer tahay aayado badan buu shiikhuu soo sardiyey marka jannadana qeyb baynu ka dhigaynaa oo casharkan hadda waxaan kaga hadlaynaa aayadaha hore oo uu shiikhu ku keenay waxa weeye baqaa aljanna jannadu inay baaqi noqonayso abad al aabaad kabacdina naarta ayaynu u gudbaynaa kabacdina axaadiidta insha allah saasa u qaybinaynaa su-aasha xoogaa way dheerta marka waxa uu yidhi shiikhu raximahu llahu tacaala maa daliilu calaa baqaa'ihima inay baaqi ahaanayaan oo aynan laa yafniyaan dhammaanayn laa tafniyaana aysan dhammaanayn oo waxa weeye labadaasi ay jirayaan aljanna wannaar alfanaa waa wuxuu markay dhammaadaan marka inayna dhammaanaynin oo baaqi ahaanayaan abad al aabaad maxaa u daliila jawaabta waxa uu yidhi shiikhu raximahu llahu tacaala jannaduu soo hormariyey qaala allaahu fi ljanna allah subxaanah wa tacaala jannadii waxa uu yidhi ahalkeedii dadkii markay galeen khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim aayaddii dheerayd oo fii suurati towba khaatimadeedii weeye allah uu kaga soo hadlay waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waaladiina itabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajrii taxta alanhaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim marka allah subxaana wa tacaala saabiqiintii muhaajiriintii dadkii saabiqiinta ahaa iyo ansaartii iyo dadkii ku raacay wanaagga marka saddex baa dadkii loo qeybiyey dadkii wanaagsanaa oo ahlu jannaha saddex bay u qeybsameen assaabiquun waa dadka muqarabiinta ah oo saabiqiinta ah oo wanaagsan iyo al ansaar marka saabiqiintu waa muhaajiriintii waaye nebiga la soo haajiray abubakar iyo cumar iyo hogaaminayeen weeye wal ansaarna waa raggii madiine nebiga ku soo dhoweeyey oo awsiya khasraj marka dambana ansaaru rasuulillahi loo bixiyey haddana al ansaar loo yaqaan dadka saddexaadna waxa weeye waladiina tabacuuhum biixsaan waa kuwa fii suurati xashrina saasoo kale uga hadasho oy tiraa waladiina jaauu min bacdihim markii muhaajiriintii iyo ansaartii la sheegay ayaa layii waladiina jaauu min bacdihim waa ilaa yowmi alqiyaama wixii yimaada marka laakiin bishardi waladiina tabacuuhum biixsaan saddexdaa qolo allah wuxuu u diyaariyey janno jannaatin tajrii taxta alanhaar marka jannooyin ay hoos dareerayaan webiyo ayuu allah u diyaariyey buuyi ilaahay baa ka raalli noqday iyaguna way raalli noqdeen oo ilaahayna wuxuu kaga raalli noqday iimaan iyo camal saalixay la yimaadeen iyaguna waxay ku raalli noqdeen fadligii ilaahay iyo jannadii iyo hanuunkii ilaahay uu hanuuniye ku raalli noqdeen kabacdi baa ilaahay waxa uu yidhi markii jannadii la sheegay khaalidiina fiihaa abada way ku waarayaan iyagoo jannadaasay gelayaan khaalidiina iyagoo ku waaray fiihaa ay fi ljanna abadan weligood dalika alfawz alcadiim baa liiban kaas ayaa ah liibaanta weyn marka mowdicu shaahidku waa khaalidiina fiiha abada meelo badan baa ilaahay qur-aanka uu raaciyaa khaalidiina fiiha abada marka ahlujannuhu jannada way ku waarayaan oo aayaddaasaa daliil u ah aayadda labaad oo shiikhu uu deliishaday waxay tahay qowluhu tacaalaa wamaa hum minhaa bimukhrajiin waxa weeye tanna waa fii suurati alxijiri waxaa ka horreysay aayado badan oo gaaladii baa laga soo sheekeeyey ibliis duufsaday markaasaa ilaahay waxa uu yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan ilaa man ittabacaka min alghaawiin wa ina jahannama lamawciduhum ajmaciin lahaa sabcatu abwaabin likulli baabin minhum juz'u maqsuum intaa markii gaaladii loo sheegay oo la yidhi ciddii ku raacday jahannabaan ka buuxinayaa oo toddoba albaab leh oo albaab walba qayb loogu talagalaa ka gelaysa ayaa ilaahay dadkii wanaagsanaa sheegay ina almuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun waxay muttaqiintii marka waxay gelayaan iyagu jannaad oo ay waxa weeye wanaag ku haystaan ayay gelayaan oo jannadaasay gelayaanoo waxaa lagu odhanayaa udkhuluuhaa bisalaamin aaminiin gala jannadaasaa la odhanayaa bisalaamin nabadgelyo aaminiina aad aamintiin ku gala ood weligiin amni iyo nabadgelyo haysataa markaasaa la yidhi yalbasuuna min sundusin wastabraqin mutaqaabiliin halkaasi dhabarka isku jeedin mayaana waa iska soo horjeedaano iyagoo xariirtii iyo wanaaggii xiran ayaa halkaa ku raaxaysanaya allah waxau yidhi wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin waxa weeye waanu ka siibnay wixii qalbigooda uurxumo ku jirtay adduunka walaalo isjecel weeye halkan kabacdi baa ilaahay waxau yidhi laa yamasuhum fiihaa nasabun wamaa hum minha bimukhrajin daal ma taabane nasabku waa daalka iyo tacabka laa yamasuhum fiihaa jannadaa intay ku jiraan waxa weeye daal iyo tacab iyo mashaqa ma taabanayso wamaa hum minhaa bimukhrajin baa le idan aayaddii hore waxaa lainoogu sheegay inay ku waarayaan aayaddaanna waxaa la nafiyey maba ka baxayaan baa le oo weligood kama baxayaan oo abadiyan bay u joogayaan wamaa hum minha bimukhrajiin kabacda ilaahay nabi cibaadii anii ana algafuur raxiim wa ana cadaabi walcadaab alaliim waa fii suurati xijri wa taana daliil bay u tahay marka inaynan ka baxaynin jannadii oo ay weligood ku jirayaan ilaahay naga mid dhigo kuwa bishaarada iyo wanaaggaas helaya aayadda saddexaad oo shiikhu deliishaday waxay tahay qowluhu tacaala fii suurati huud cadaa'an ghayra majduud waxay ahayd aayaddaasi iyaduna waa aakhirka fii suurati huud waxaa laga sheekeeyey dadkii baa laba loo qeybiyey markii qisas badan laga soo sheekeeyey ayaa waxaa laga soo sheekeeyey ahlunaarkii markii ahlunaarkii laga soo sheekeeyey inay naar gelayaan oo dhibaato la kulmayaan ayaa waxaa la yidhi wa ama aladiina suciduu kuwii ahlu sucadaa waxa weeye oo liibaanay waxa weeye jannadii bay gelayaan fa fi ljannati khaalidiina fiiha abada waxa weye fi ljannati khaalidiina fiiha jannadaas ayay gelayaan oo ku waarayaan kabacdi ale waa cadaa'an hayr majud fa fi ljannati khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu taas weye fii suurati huud khaalidiin fiiha abada ma maa daamat isamaawaat ward inta halkaasi wakti jiraba oo waa la waa abadan oo kala waay ilaahay waxau ku khatimay cadaa'an ghayra majduud ay ghayra maqtuuc majduud wa almaqtuuc sida cabdullahi ibni cabaas iyo mujaahid iyo mufasiriintii o dhan ku fasireen ay ghayru maqtuuc weeye waa cadaa ilaahay uu siiyey waa cadaa'an min rabbika oo kala waay waxa weeye ilaahay uu siiyey oo khayra majduudin ay khayra maqduuc weeye aan go-aynin ayay markaa noqonaysaa waxay la macno tahay aayadda kaloo fi suurati alwaaqica laa maqduucatin laa mamnuucatin fiiha walaa maqduuca waxa weeye lagana mancina ma jiro laa maqduuca lama joojinayo walaa mamnuuca loomana diidayo markii laga soo sheekeeyey asxaabu lyamiin fii sidrin makhduud wa dalxin mamduud wa dillin mamduud wa maa'in maskuub wa faakihatin kathiira laa maqduucatin walaa mamnuuca mana la goynayo oo waayi mayaan mana loo diidayo allahu akbar wanaaggaasay ku jirayaan geeday ku hoos raaxaysanayaan ilaa nebigu xadiis ku tilmaamay inna fi ljannati shajara yasiiru raakibu fii dillihaa mi'ata caam waxa weeye qofka raakibkaa wax saaran ama faras iyo wax saaran boqol sano uu soconayo oonan hooskeeda dhammayn karin allahu akbar waxa weeye marka nicamkaasay ku nool yihiin oo waxa weeye aan loona diidayn lagana goynayn wa qaala tacaala sidoo kale allah waxau yidhi fi suurati saad ina hada la risqunaa maa lahu min nafaad markii laga soo sheekeeyey waxa weeye nabiyullahi ibraahim iyo waxa weeye yacquub iyo mutaqiintii laga sheekeeyey wanaagay helayaan ayaa waxaa la yidhi ina haada la risqunaa kaasi waa risaaqadii aanu siinay weeye oo aanu jannaha ku irsaaqnay ina hada la risqunaa maa lahu min nafaad la waayi mayo nafada waa waa la waaye waayo wixii markay dhammaadaan ma dhammaanaysa markaa cadiyada ilaahay wax dhammaanaya oo baaba'aya ama la waayayo marka inta la nafiyaya fiiri waxaa la nafiyayaa kama baxayaan baa le wamaa hum minhaa bimukhrajiin haddana waxaa la laga goyn mayo oo oo dham oo go'i mayo loo diidi mayo haddana waxaa la dhammaan mayo intaasoo dhan ba waxay ku tusaysaa baqaa abadiy bay ku tusaysaa inay baaqi tahay jannadu abad al aabaad ayay waxa weye ku tusaysaa aayadda kaloo fi suurati dukhaan qeybta meesha ugu dambaysa fi suurati dukhaanna allah waxa uu yidhi subxaana wa tacaala ee markii mushrikiintii laga soo sheekeeyey oo naarta la gelinayo iyo ciqaabtay la kulmayaan halkaa markii laga soo sheekeeyey bale ina almuttaqiina fi maqaamin amiin muttaqiintii alla ka cabsaday kuwa alla ka cabsaday waa kuwee wataqiyi waxaa la yidhahdaa man imtathala awaamir illahi wajtinaabu nawaahi wajtanaba nawaahi allah marka qofku taqi waxa uu yahay oo taqwa waxaa la yidhahdaa imtithaalu awaamir illaah wajtinaabu nawaahi wixii allah subxaanah wa tacaala iyo rasuulku amreen la imow waxay kaanahayeenna bannaanka kamar taas ayaa taqinimada lagu helaa ina almuttaqiina fii maqaamin amiin fii jannaatin wa cuyuun halkaasay ku raaxaysanayaan yalbasuuna min sundusin wa istabraqin waxa weeye mutaqaabil halkaasay raaxo ayay ku jiraan ilaahay waxa uu yidhi kadalika wasawajnaahum bixuurin ciin wanaaggoodii baa laga sheekeeyey kabacdi baa waxaa la yidhi laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa wawaqaahum cadaaba aljaxiim fadla min rabbik dalika huwa alfawz alcaliim allahu akbar marka waxaa laga nafiyey tana geeridii laa yaduuquuna fiiha almowta jannada dhexdeeda ma dhedhaminayaan baa la yidhi geeri laa yaduuquuna addawqu ah markaad dhedhamisid weey kulu nafsin daa'iqatu lmowt waatuu allah yidhi marka laa yaduuquuna geeridii waa laga nafiyey axaadiistan oo ku arki doonaa fiiha almowta ay fi ljanna jannada dhexdeeda geeri ma jirto laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa geeridii hore adduunka kusoo dhadhamiyeen maahee geeri jannada lagu dhimanayaa ma jirto waa baqaa abadiy wey wa khayraha min alaayaat aayado badan baa ku tusaya oo meelo badan bay qur-aan ku soo arortaa khaalidiina fiiha abada wuxuu yidhi shiikhu marka raximahu llahu tacaala uu tacliiqiye wuxuu yidhi fa akhbara subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay fa akhbaranaa wuxuu noo sheego nooga waramay biabadiyatihaa inay baaqi taho weligeed jirayso waabadiyati ahliha asxaabiha dadka gelayana inay weligood joogayaan wanafaa waa nafiyeey waxa weeye in laga baxo oo wamaa hum bikhaarijiin uu yidhi allah laga bixi mayo maqduuc in waxaana in la joojinayo ama loo diidayana waa la nafiyey inay ka dhimanayaan waa la nafiyey kullu daalika marka waxay ku tusaysaa inay jannadu ay baaqi noqonayso oo lagu baaqi noqonayo oo aan wax loo diidaynin oo aan wax laga joojinaynin oo waxa weeye laa maqduucatin waa walaa mamnuuca mana laga joojinayo mana loo diidayo mana ka dhimanayaan waa baqaa abadiya weeye xadiidkana waynu arki doonaa insha allahu tabaaraka watacaala uu shiiku keenayo marka intaa jannada ayaynu insha allah kaga hadlaynaa naartana cashar gaar aynu ka dhigaynaa insha allah iyadana adilo badan buu u keenayaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin